Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland Caydiid Sulaymaan Xaashi ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay mashruuca FSRB oo ah barnaamij lagu xoojinayo adkeysiga nidaamka cunnada iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada. Wasiir Caydiid ayaa sidoo kale sheegay in mashruucani uu muhiimad weyn u leeyahay deegaanka iyo bulshada reer Jubbaland maadaama uu diiradda saarayo sidii wax looga qaban lahaa saameynta ay keento isbeddelka cimilada gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda, daadadka, iyo hoos u dhaca wax soo saarka dhanka beeraha iyo xoolaha. Wasiirka ayaa xusay in mashruucani yahay mid istiraatiiji ah oo gacan ka geysanaya sidii loo heli lahaa nidaam cunto oo waara, deegaan la ilaaliyo, iyo bulsho u adkaysata xaaladaha degdegga ah ee ka dhasha cimilada isbeddelaysa. Caydiid Sulaymaan Xaashi, wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi.
Aad iyo aad baa idinku boorinayaa stage ka hadda aad joogtaan shaqada fiican ee idin socota inaad dhammaystirtaan oo si guula idinku dhammaysto idinku dhammaado wax la taaban karaana ka hadhaana waa rajaynaa haddii ilahay waxaan odhan lahaa wasiir sonkor iyo ibraahim baa hadda wasaaradaha labada wasaaradoodii hawshan fulinteeda u xil saaran halka fadhiya waxaa guushiina iyo iyo iyo dadnimadiina way ku xidhantahay mashruucan waxaad uga reebtaan bulshada reer jubbaland ma walbana waxaa laga rabaa inuu isu xil saaro in taariikh uu ka reebo muddada xafiiska uu joogo wixii deeq ah ee beesha caalamku ay ugu tala gashay statekan in la gaarsiiyo dadkii loogu talagalay wax taariikhda galo oo ka soo hadhana oo hadhow muuqdo oo dadku ku xisaabtami karana laga reebo walbaan shan iyo toban mashruuc buu ka wadaa baa layidhi jubbaland waad garan kartaan shan iyo toban mashruuc marka ay socdaan hadday sidaa kani u socdo u wada socdaan waa lagu guuleysanayaa wax badanna way qaban karaan waxyaabo iska adag oo world banka procedurkiisa ahi waa jiraan laakiin kuwaana dadaalaa waa gaaraa baa layidhi haddii la dadaalo waa la gaari karaa waxaan rabnaa mashaariic qolooyinka kale oo world banka mashaariicdooda haya oo ay suurtagal tahay inay gaabis ku jiraanna inay soo gaaraan qoladan oo macluumaadka aad isweydaarsataan oo tiimanka wasaaradda qorsheynta waxaan ka codsan lahaa tiimanka world bank mashaariicdooda hayataad mar kulmisaan isbara iyaga laftooda oo sida ay u kala shaqo fiican yihiin iyo qolada caqabadi haysato iyo war maxaa laydinla xalilay ha la yidhaahdo oo wixii deeq ahaa ee loogu talagalay meeshan haddii tiim wax ku adkaadaan saaxiibadooda kale ee waxu fudud yihiin baa caawin kara in haddii wax kugu adkaadaan had dadku wax weydiiso tira waxbaa igu adage ha layla fududeeyana dhibaato maaha ceeb maaha laakiin waxaa ceeb ah in waxna kugu adkaadaan wixii aad dhaqaajin kari weydo meel aad taageero weydiistan aad weydo waa dhibaato kale marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa bogaadinanaa mashruuc ah